waxaan waxaan maraynaa gabagabada doorashada waxaa inoo hartay lixdan iyo sagaalkii xubnood ee yaalay koonfur galbeed sagaal ka mid ah waxaan rajaynaynaa insha allah labada maalmood ee soo socda inaan ku gabagabayno waxaan aad ugu mahad celinayaa maamulada dhammeeyey kuraastii baarlamaanka yaalay waxaan aad ugu mahad guddiyada doorashooyinka heer gobol ee jubbaland iyo iyo xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee ku sugan maamulka jubbaland aada ugu mahad celinaya sida geesinimada leh ee ugu adeegeen bulshadooda ee soo saareen xubno taya leh ee baarlamaanka ee sidaasoo kaleeto koonfur galbeed iyadana waxay maraysaa meelihii ugu dambeeyey waa dhici karayaan in meelo cabasho ka soo yeerta ee dad qaarkood ay sheegaan sababtoo ah dalka soomaaliya sidaa la socotaan afartan iyo siddeed sano kadib wuxuu galayaa doorashooyin kow iyo konton qof ay soo doortaan xubno matala ee baarlamaanka waa dhici karaysaa meelo qaarkood in dadka ay ka cawdaan laakiin cabashadaasi ma aha cabasho qusaysa guddiyada doorashooyinka laakiin waa cabasho beelaha dhexdooda inta badan ka imaanayso dhahay kuwo qaarkood dad musharaxiin